haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka cawayska washington waxaa soo diyaarisay halkana ka soo jeedinaysa cashe ibraahim aadan cashe cud
waxaan idinku maqashiinayaa qaar ka mida waxyaabaha la yaab kale ee loogu tago amaba lagu arko magaalada dubay gaar ahaan maalqabeennada reer dubay waxaan kaloo idin hayaa maya belle xodkaaba balla dhimana waay jeceelkaaseetood daawo mala weeye haa hooyo wax loo sameeyey ma aqaan laakiin xuseen uu faarax baa iska lahaa haddaan soo cusboonaysiiyey mar dambe dib baad usoo duubtay aa waa cusboonays dib baa u cusboonay
fanaanada caanka ah ee maryan mursal ciise oo caawa marti ku ah barnaamijka caweyska washington dhegeysta inaad marar badan maqashay in dubai ay tahay rug ganacsiga ku caanka ah hase ahaatee marna xisaabta ma ku darsatay in ay ka jiraan waxyaabo la yaab leh oo weliba u khaasa tujaarta dalkaasi u dhalatay sida gaari dahab ka samaysan duurjoog carruurta la nool iyo waxyaabo kale oo kaa yaabin kara cumar xasan cumar yar ayaa stuudiyahay la fadhiya ilaan haddii ilaahay kuu nimceeyo oo deeqdiisa fadhiisul aanu kuu qaadina uu kuu xaabiyo de duurjoogtiina gurigaad kusoo xaraysanaysaa markaasay carruurta la noolaataa haramacadkana waa lagu daray haha haramacadkii duurkaba looga qaxay shabeelkaa kasii dar anigu anigu waxaan u bixiyey caadi maaha caadi maaha caadi maaha wata balse ugu horreysa qofbaa baabuur wata waxaad arkaysaa shirka isagoo fadhiya libaax waa u fadhiya libaax baa ufadhiya ama shabeel ama harimacad waa gartay waxaan arki jiray khaasatan dalka maraykanka markaan midayaaqaa iyo qurbaha soomaalilaad iyo reer galbeedka waxaan ku maqli jiray ay iyo bisad ay dadku dhaqdaan ama ay wataan oo gaariga u saaran waxyaabahaasa maqli jiray ay maad aragti aad u xoog weyn oo markaad aragti aad ka cabsanaysid oo shirkoo fadhiya maatar gaariga xagga dambe ugu jira oo aad libaax moodo waa reer galbeedka eh hase ahaatee libaax baan moodi jiray ayga waa saad sheegtay imiga waxa maadaragtay xaqiiq noqday libaaxii rasmiga ah libaaxii rasmiga ah oo shirka fadhiya amba dhinaca dambe gaariga u fadhiya gaarigiina ninka watay oo si caadi ah oo aan cabsi lahayn suuqyada kolba meesha uu doono ula maraya haddii uu doonana ka adeegsanaya libaax baana u saaran gaariga waa saad sheegtay haye marka dadka maalqabeennada ah ee aadka tujaarka u ah ee reer dubay ayaa khaas arrintaas u isticmaala magaalada dubayna la yaab ma laha shacabkuna ay la qabsadeen inay arkaan libaax ama shabeel amba harimacad shirka ku jira amba gaariga xagga dama fadhiya oo suuqaas ninkii baabuurka lahaa uu wato marka taasi waxay u gaar tahay dadka maalqabeennada ee tujaarta oo keliya w ilaahay xisaabta u dhiibay xisaablaanta hadday ku gaadho
waka teeda kale waxaa la yaab kale waxa weeye libaaxa iyo shabeelka oo la ciyaaraya carruurta ama gurigaba iyagoo ma iska dhex tamashlaynaya oo telefishinka daawanaya ama maad aragtay qofkii libaaxa lahaa amba carbistay uu meel kula dabaalanayo ay biyaha dhinaca iyo dhinaca kaga jiraan labada adigu qoyskiibuuba ka mid yahayba wuu ka tirsan yahay waa garta taasi waa mid waa kow tan labaad maxay tahay teeda kale waxa weeyaan hodheelada qaar siiba kuwa ay leeyihiin dadka maalqabeennada caanka ah ee reer dubay inta aad ku jirtid ee aad martida u tihid waxaa lagu siinayaa telefoonada gacanta lagu qaata khaasatanna iphone ama ipad kuwaas oo dahab ka samaysan waa kuwa ugu dambeeya hadda uun adduunka aada ugu daadsan yahay adduunka oo kale kama helay adduunka kale kama heli kartidba waxaa laga yaabaa inuu iyaga u khaas yahay waa saddex iyo soddon shay oo ay magaalada dubay kaga duwan tahay caalamka kale dahabkaasu ugu khaas yahay iyagu dahabkaas ayuu ka samaysan yahay iphone ama ipad waa telefon caad isticmaalaysid hase ahaatee inta aad martida ku tidid hodheelka haddii aadegi kartid awoodid weyada haddii kale aniga adigu maba aadi maba tegi kara ayaaba nagu siideynan galla hodheelkaas oo kale waa gartay warumahaysid haye
marka waa lagu siinaya waad isticmaalaysaa marka aad halkaas waktigii aad joogta aad dhamaysatidna waad wareejinaysaa kadibna saasaad kaga tagaysaa waa gartay waxaad ku arkaysaa suuqyada qaar baabuur dhan oo qoloftiisa dahab la geliyey biyo dahab la moodiyey kulli waad maqli jirtaan meelahan heesaa qaar aad iyo iyo dheeman iyo lun iyo waxaasoo kale aad iyo aad marka waxaad ku arkaysaa dubay meelaha qaar baarkinga markaad baabuurka dhiganaysid baabuur kale oo sii taagan ama markaad adu dhigateeda ka tagtid ama adigoo meelba iska maraya waddo meelaha qaar waxaad arkaysaa baabuur dhan oo dhalaalaya oo biyo dahaba la geliya qoloftiisa guudka ama waxaaba laga yaabaa inaad aragtid baabuur qoloftiisan lagu sameeyey dheeman kii oo dhalaalaya tin ilaa iyo cidhib Hadda- waxaan ka ahayn taayarada hadda cumar oo Shaqad.
ikaadi ehe kalaradaba way leeyihiin Mhm.
kalaro waxaa jira oo dhayman taas la moodo kuwa dahab la moodo oo dahabi aan idhaahno ma kuwaasaa mise waaba dahabkii dhabta ahaa iyo dhaymankii dhabta ahaa waa kii rasmiga ahaa oo aan su-aali ka taagnayn ila waaba halkii laga soo gaaro malaha carradu haddii aad haysid baashi ma garata Ha, dee maxaa dhihi wax shabeel iyo libaax baa dad xaafadaha keentay ha.
dahab iyo dheeman muxuu yahay oo oo- oo dhulkaagii laga qodaay waa sida aad sheegtay ilaa shidaalkii baa dhulka ka batay ganacsatadii waad arkaysaa ma lacagtii baa ka tira badatay marka marka wax lagu qabta lacagta la waayo maad aragtay heerkaasi gaadhaada in gaadhiga aad watid baa dahab ka dhigtay iwad iwad teda kale waxaad arkaysaa qaar ka mid ah booliista magaalada dubay iyaga oo wata baabuurta ugu qaalisan caalamka khaasatanna baabuurka tartanka ciyaaraha ugu xawaaraha dheer ee lagu tartamay ee loo yaqaano ferrary haye booliiskii magaalada ayaa adeegsanaya ilaa waxay isleeyihiin yaanu tuug kaa baxsani soo qabo
marka waxaan tabay ninkii ugu orod- ugu orodka badnaa caalamka ama xawaaraha dheer ee boqolka midirta usain bolt isagoo warad badan ma garatay Waa garan.
baabuurtan waxay doontaan kuwii ugu xawaaraha dheeraa khaasatan ugu qaalisanaa caalamka marka tuug isku dayi kara inuu ka baxsado booliska ma jiro ma ha ka yaabin Aad teda baa kale anu ugu waxaan kasii yaabay waxa weeye baabuurtan iyo libaaxan iyo dahabkan iyo ma ahayn anu waxaan yaqaanay maashiin maad aragtay intaad kaar yar gelisid marka bangiyada maad aragtay derbiyada iskaga dhajisan oo aad xoogaa lacaga maad aragtay aad qalalm kasoo shubanaysid aad ka soo daadanaysa kuwaasoo dee tuulooyinka aanu ka nimidnayba Ha, meelaha daadsanaa waa garan.
aniga oo taas ogaa ayaa waxaan arkay mashiinka a t m-ka oo aad gelinaysid kaar dahabna aad kala soo baxaysid haddii aan si kale hadalka u dhigo dahabkii aad suuqa u doonan lahayd waxaad ka iibsanaysaa mashiin marka mashiinkii baad kaarkii baad gelinaysaa halkii lacagta uu kasoo tufi jiray dahab buu soo tufayaa ahey waaw teeda kale waxa weeye mashiinkan qudhiisa ha dahab buu ka samaysan yahay kuku waa gartay arrintaasaa kasii yaabay waa arrin cajiiba Mhm.
intaasoo dhan marka waxaa loogu tagaa dubay dubay baa loogu tagaa waa gartay gaar ahaan dee dubay oo dhan maaha meelaha dee Waa meelaha isku qaar.
urursadeen waxa weeye dadka maad aragtay maal kale khaasatanna dadka ugu lacagta badan wadankaasi ama bariga dhexe khaasatanna dubay waa oo aad gartay ku ogtay dee caalamkaba dhinaca ganacsiga inay u tahay maaragtay xuduntii waqtigan xaadirka marka waa waxyaabaha u gaarka intaas oo u dhan.
gaarka saddex iyo soddon bay ka tirsan yihiin anu toban shay baan kusoo qabta saate Ah.
waxaan awoodna maarata waqtigu nagu simo ubaanu halkan dhegeystayaasha la haye, gaarsiinayna maxaa xiga?
teda kale waxaan ka yaabay bariga dhexa ayay ka tirsantay dubay waad ogtay bariga dhexana waa dhul koyla oo saxaaro ah waxaad arkaysaa goobo loogu talagalay ciyaaraha khaasatanna barafka iskii wax afka qalaad loogu yeero cayaaraha barafka dushiisa lagu cayaarayo saas loogu taraaraxayo Waa lagu si- carcaranayo kaas ayaad ku arkaysaa marka waxaad ismoodaysaa inaad bariga dhexe iyo meelihii kuleelaha saxaara aad joogtid ma moodaysid sida qaar ka mid ah wadamada reer galbeedka khaasatanna kuwa ku caanbaxay dhinaca barafka iyo qabowga inaad joogtid baad ismoodaysa waad illoobaysaaba dubay Waa- iyo meel aad joogtid waata waxaad ii sheegtaa dhulku waaba saxaro shidaalkaasaa laga qodaa waa waa buur iyo bahole waxaad ii sheegtaa barafkan lagu- armuuran dhalaalayn baad leedahay miyaa barafkaas ma barafkii caddaaya mise wax baraf loo ekeysiiye marka?
waa barafkii rasmiga ah sanaa casra baa la isticmaalay waxaa lagaga qaadayaa reer galbeedka qudhiisa lagaga qaadayaa marka hore maad aragtay kontiinaro waaweyn marka halkaa la geeyana tallaagado waaweyn oo qaboojiye ah ayaa markaas iyaga la gelinayaa kadib marka heerkii loogu talagalay qabowga uu gaadha isagoo barafkaasi dhex taagan maad aragtay kulaylihii caalamka ugu kulolaa warkii hore ayaa la warkii hore.
habaynayaa waxaa la sameynayaa howlal waaweyn oo loogu talagalay oo marka iyaga qudhooda aad moodid qaboojiye sidii loogu talagalay ciyaarhana waa loo dhigayaa teeda kale waxaaba tegey oo Ii kaadi, halkaas waxaad ii kaadisaa eh, Mhm.
wax yar ii kaadi Mhm.
waxaad tiri barafkii faraha badnaa ee wadankani dee walaha cumar inaad kusoo gaarin baa laga yaabaa barafka markuu halkan uu ka do-o Mhm.
weliba gobolada qaar annaga waaba roon nahay weli maan araga bil ka- bil kadib umada ku Bilkii hayaaba badan laygu ka doontaa, iyo iyo daqiiqad walba hadda ka bilaabato wuu soo daadan karaa Mhm.
katarbiilaa lagu xaaqaa markaasa iska rogayaashii lagu qaadaa sida markaasa waxaa moodaa meel ay dhismo ka socoto carradii iyo wixii loo daldalay Mhm.
ma kuwaasa inta la daldalaa dubay la geeyey waa sidaa aad sheegtay marka oo barafka sidee dhalaalka looga sii ilaaliyey baraf waxaa looga ilaalinaya kulli qaboojiyun baa la gelinaya Ama lagu Tal- tal- qaadaya.
tal- tallaagada waxaad gelisay ee diyaaradda aad saartid barafna waa la raray waan gartay Waa gartay.
marka barafkaasi waxaa la geenaya ama howlal waaweyn oo loogu talagalay baa jira marka qaybihii kala duwanaa ciyaaraha iskiiga ah, afka qalaad loogu yeero saa sheegaysa taraaraxa maarata barafka la dul cararanayo ayaa markaasi loogu talagalay halkaasna marka aad tagtid waxaad moodaysaa in aad joogtid maarata reer galbeedka ninka isagu dhinaca ciyaaraha tenniska caanka ku ah ee reer spain rafael ninka magaciisa la rafael nadal ayaa isaguna ka mid ahaa ninkii yidhi waxa aan ka yaabay buu yidhi mataqaanaa Ha, dhulkaba inaa laga guuray ayaan moodaya cirka loo baxay sababtoo ah waxaad arkaysaa bukule dubi markaad joogtid iyada oo tenniski aanu dhulka ku ciyaari jirnay dabaqyada dhaadheer dushooda lagu soo ciyaaraya lagu ciyaaraya khaasatanna waa sarta ugu dheer caalamka ee ku taalla imiga bartamaha magaaladaas ee dubay taas oo isagu qudhiisu ku dul ciyaaray guud ahaan markaad soo duubtid waxay noqonaysaa dubay waxa aad moodaysaa janno yar oo ay gacanta ku samaysteen laka dhukaas iskale haddaanay dembi ahayn
nin ilaahay gaarsiiyuun baa yeeli kara saxarana ka dhigi kara baraf leh Mhm, hadday kuu gaadho halkaasaa la gaaraa wey sheekadu aad baad umaadsanta cumar aad baad umaadsanta thank you fanaanada caanka ah ee maryana mursale ciise oo aad marar dhowra idaacadda v o a ka maqasheen iyadoo ka qayb galaysa munaasabado kala duwan heesaheeda iyo riwaayadaha ay ka qayb gasheen ee laga yaabo in qaar badan oo idinka idin ka mida ay weli xusuustaan ayaan caawa noogu marti ah barnaamijkeena caweyska washington waraysigaan la yeeshay fanaanada maryan mursal waxa uu u badan yahay mid ay si kooban ugaga sheekaynayso heesaha ay qaado oo ay dadku jecel yihiin iyo weliba kuwa iyadu jeceshahay maadaama waktiga aan isku helnay uusan saamixin inay wax badan ka sheekayso fankeeda iyo raadka uu nolosheeda ku leeyahay waxa ay marka hore fanaanada maryan mursal ka jawaabaysaa heesaheeda kuwa ay isleedahay dadku way jecel yihiin wallaahi horta horeeto ee kuwa ay naaguhu jecel yihiin baa jira aada iyo aad ee markii ragga ay wax ka sheegayaan oo kale ninkow lagu nac way jecel yihiin naagahoo dhan kun jeer anigaa ku jecel waa la jecel yahay iga daaro korogashada waa la jecel yahay hayluminna waa la jecel yahay is la yidhaaho haddee aniguna qaar baan jecelaha dadkuna qaar bay jecel yihiin ku fillow ku fillow waa jirtaa waa kaa haye ku filow ku filow een, ah, kuwa anigu waa sida aadka u jeclahay kun jeer waa ka mida waa jirto war ninkow lagu naac taas waxaa laga hela dumar badan jeceliye laakiin aniga weli raggi baa igu dirdheen wallaahi weli ma soo gaarin taas kuwana sida weyn u jeclahay aniga waxaa ka mida een, kun jeer anigaa ku jecel waa hees aad dadka u taabata maasha allah
Yeah.
laakiin marka aad dib u laabato heesta rogrogashoo kale dayaduna ma kun jeer iyo kuwaasay ku jiil tahay tado maya maya afartan sano jidhayo shan iyo afartan sano waa garta laakiin marxaladda ay ka hadlayso Ba- wa- adigu eh, waxa weeye iga daa rogrogashada wiilyaha macnaha haye Eh, haywareerin waaye waa gartay waa kaas heestaas yaa loo qaaday maryane wallaahi wax loo qaaday ma aqaan laakiin anoo teenagean qaadi jiray laakiin wixii sameeyey xataa ma aqaan hadda ma xusuusto waa munaasabadihii xilligaa jiray unbaa waa laga xilligaas sameeyey wixii jiray weeye ha inayow ruculi waa hees aad isugu dhacaysa markaan waan xusuustaa.
absolutely Waan absolutely ilaa hadda teenage jecel yihiin waa hees dee walba la fila oo marxaladii la joogaba de la waa socdaynaysa sheekooyinka teenage iyo waxkaas
badan ku riiqmo urigahaan ka jabaaye Thank you. hadalkii ka reebtoon sanadaysa waaye
waa gartay leebkii jacaylka iyaduna wallaahi iyadana waa waktiga teenage weye iyadana maxay ka hadlaysay dee waxay ka hadasha jeceyl un keliya dee sidii layle iyo qays luxudkaan la gelaya iyo libaaxaanu Aad iyo kulanaan aad, aad iyo ladanuu aad.
kumoodoon lilaahi u salaamay absolutely absolutely libaaxaanu kulanaan lilaah u salaamo ladanuu kumoodoon lilaahi u iyo salaamay ladan ku mooda macna maxaa loola jeedaa xitaa libaaxi kasoo horbaxaan a- aan xataa ka hadda cabsan inta waayo ku mooday baan habsiiye markaasuu libaax igu noqday allah aad iyo aad aad iyo aad anoon isgaranaynin dee wa wa mees laaban waaye libiqsan waaye meesha waan ku qalalay marka laaban waaye ilibiqas aad iyo aad waa mid laygu laray oo luqunta isku duubo walba saas ma xasuusto waa mid laygu laray aad iyo aad luqunta isku du- isku duubo walba saas aad- walba me qayb u dam qaybta u dambaysa heestaas aad baan horta heesahaaga u dhegaystaa maray mursale marka ugu horeysa maasha allah barid maasha allah meesha ugu dambaysa beedka ugu dambe meeshay ku dhammaanaysa heestaasi waxaad ku leedahay sidii layla iyo qays loxodka laga gelaya aad iyo aad aad iyo aad waa garta marka kani waa dawo male miyuu ahaa macnuhu maya de lixadkaaba waaba la dhimanaa waay jaceylkaaseetood wow marka daawo male daawo male weeye haa hooyo wow heestaas yaa loo sameeyey maryane waxa loo sameeyey ma aqan laakiin xuseen oo faarax baa iska lahaa waa ereyadii xuseen faarax dulbel haa hooy macallin marka waa iyaduna waa malaha waa heesaha da-da ah bay ka mid tahay heesahaagii Da'du ugu waa horreeyey dhowr iyo afartan sano jirta codkaaga aad u dhuuban baa ka muuqda aad iyo aad iyo waa dhowr iyo muuq- iyo afartan sano muuqaal laakiin duuban weliba.
haddaan soo cusboonaysiiyey mar dambe dib baad usoo duubtay aa waa cusboonays dib baa u cusboonay
heestaasi leebkii jacaylka ayaan ku soo xirayaa qaybtan u horraysa ee waraysiga aan la yeeshay fanaanadda maryana mursal ciise waa inoo qayb kale iyo toddobaadka dambe haddii aan la idmo inta ka horraysa dhammaanteen nabadgelyo
waa tahay heestaasi waxay ugu dambeysay barnaamijkai cawayska oo inala socodsiinaysay cashe ibraahim cud cashe ibraahim aadan cashe cuud iyadoo fanaanada maryar mursal ciise bootaan ay ahayd martida markaasi barnaamijka islamarkaana qeybo kale oo ka mid ah heesaha ay qaado fanaanada aad ku dhegeysan doontaan barnaamijyada cawayska ee soo socda